wararka ka imaanaya degmada mahadaay ee gobolka shabeellada dhexe ayaa ku waramaya in halkaasi uu ka dhacay fal aad u naxdin badan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaar ahaan kuwa loogu yeero maamulka hirshabeelle ayaa waxay laba carruur oo walaalahay ku dileen gudaha degmada mahadaay oo ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ciidankan oo la sheegay inay kala watiyeen rag lagu sheegay saleebaan yaxsan dhicisow ayaa si bareer ah waxay u toogteen laba gabdhood oo yaryar ah kuwaas oo da-dooda kala tahay siddeed jir iyo laba jir muuqaal lagu baahiyey baraha internetka ayaa muujinaya sida foosha xun loo dilay carruurtan yaryar iyadoona rasaastu ay ka aleegtay madax iyo qaarka dambe yaasimiin oo hooyada dhashay labada carruur ay dileen ciidamada dowladda federaalk ayaa ka warbixisay qaabka loo dilay gabdhaheeda iyadoona sheegtay in shabaq laga dhigay carruurteeda waxaa intaasi ku dartay ilaa iyo haatan aysan jirin cid kala hadashay dhibaatada loo geystay aniga shir xamaraan jiray gabdhahayga meeshaasaa lagu dira toban saac ilaa hadda meydkoodii wuu yaalaa waa la dhaqoobaa sano walba way ka jubiyaan hirshabeel wax kama samaynin wax ilmahayga weli lagu dira waa barala ah gabdha waxaa iga dilay isheeg hirshabeella iga dishay inda laleeyahay isheeg saleemar wiiladoo soo adeegsaday iyo xasan dhiciso maya maya saas ilmaha ay soo fulinaa lagu taqtaqaa si alxandarre ah sideed jir ilaa labay jir midna sideeda jirta midna laba jira ahayd gabdhahayga madaxa waa ka jaban yihiin lugaha waa ka jaban yihiin gacmaha waa ka jaban yihiin maya maya maya gabdhahayga kasaa loo jira kas kas nin meeshaan difaac uga jira anigana meeshaan deganahay ceelka hortiiska soo horjeedkiisa guriga ahaan deganahay
askarta dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada hesheeyaha dabadhilifku ayaa caadaystay daadinta dhiigga dadka rayidka ah ciidamadan ayaa dhibaato ba-an ku haya bulshada ku nool goobaha ay ka taliyaan iyagoona mar weliba bulshada u geysanaya dhibaatooyin isugu jira dil dhac kufsi iyo dhibaatooyin kale oo ay nolol yihiin bulshadan